kulankan oo ah mid lagu soo dhaweynayay laguna xoojinayay xiriirka isbitaalka alcaasima iyo bulshada galmudug ayaa lagu qabtay degmada guraacil ee gobolka galgaduud kulanka ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka degmada dhakhaatiirta agaasimayaasha taalada degmada guraaceel nabadoono aqoon-yahano dhallinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada reer guraceel bulshada reer guraceel ayaa inta badan ku adkeysanaya in la tayayo adeegyada caafimaad taasoo qayb ka ah ballanqaadka guud ee kulanka lagu sameeyey dadka reer guraceel
sida runtii markaan soo booqanay galmudug waxaa ka faa'iistay dad aada u fara badan waxaan ka bilownay degmada dhuusamareeb waxaan aragnay baahiyo aada u fara badan waxaana baajinay safar badan oo u socday magaalada muqdisho laakiin rabbi mahadis markaan annaka aan kulanay saacad kabacdi u laabtay gurigoodii dad badan oo dhegaha ay uga jireen muxuu ahaayey foreign body wax loo yaqaano si kale haddaan u dhignana dad ay muxuu ahay dhegaha wax ka galeen ayuu dhakhtarku qaliin u sameeyey wuu ku mahadsan yahay wayna ka mahad celiyeen sidoo kale xaflad tan oo kale ah ayaan ka dhignay muxuu ahay degmada dhuusamareeb waxay ka mahad celiyeen maamulkii iyo muxuu ahay wixii aan qabanay oo caafimaadka ku saabsanay ayay isbitaalka alcaasimo uga mahad celiyeen isbitaalkuna sidiisaba wuxuu uu raadinaya waxay ahayd inuu baahida galmudug ka jirta uu qeyb ka qaato muxuu ahay si uu weliba u joogtayo dhakhaatiirta iyo maamulka aniga iga sarreeya waxay ballan qaadeen inay muxuu ahay ka mid noqon doonaan dhakhaatiirta ka howlgasha galmudug ama bila ha ahaato ama laba bil kabacdi ahaatee ugu horan ayaa waxaa kulanka furay doctor daahir sheekh axmed isagoona sheegay in deegaanada galmudug la hirgelin doono isbitaalka alcaasima ee ku yaala magaalada muqdisho marka waxaan ka rajaynaynaa insha allahu tacaala inay deegaanka kusoo kordhiyaan xarun aada iyo aad u mahadsan yihiin waana soo dhaweynaynaa dhakhaatiirta soo booqatay alcaasima hosbitaal dhakhaatiirtaan u baahannahay kuwa dumarkaan u baahannahay kuwa raggaan u baahannahay kuwa ilmahaan u baahannahay dhammaantoodaan u baahannahay cilmi kasta oo dhakhtar leeyahaan u baahannahay wax alla wuxuu noo yimaada waa soo dhaweynaynaa gacmo furanaan ku soo dhaweynaynaa kuwa hadda noo yimidaan soo dhaweynaynaa boqolkiiba boqol waa u hambalyaynaynaa ilaahay garaadkayda kama qaado dhinku meeshuu ka tegey haddou xusuusto yimaado waa loo duceeya waana loo hambalyeeya dadku u dhasha alcaasima soo dhowaadaan leenahay dhakhaatiir badan magaalada waa joogtay isbitaallo kuwo dadweyne iyo kuwo bareefadaba way ku yaaleen magaalada adinkuna hadda inaad bareefa tihiin aan u malaynaa soo dhowaadaan leenahay waxqabadkiinay ka dambayn doontaa ammaantiinnu
dhanka kale qaar ka mid a bulshadii ka qaybgalayay sida odayaasha dhaqanka iyo dhallinyarada ayaa soo dhoweeyey in istaalka alcasimi la hirgeliya deegaanada galmudug gabagabadii kulanka ayaa xogayaha maamulka degmada guraceel bashiir maxamed salaad waxa uu sheegay in loo baahan yahay in ka qayb qaataan dadka reer guraceel sidii ay welahayeen adeegyo caafimaad oo dhammaystiran lagana hirgeli lahaa istaalka cashima magaalada guraceel ee gobolka galgaduud dhammaanteen waa idiin mahad celinaynaa waana ku faraxsannahay hawshan caafimaad ee aad deegaanka ka fuliseen runtiina dabcan gurceel waxaa ka jira baahiyo fara badan oo dhanka caafimaadka ah waxaana rajaynaynaa insha allah baahiyahaas sida ay bulshadeennuba qayb ka mid a oo halkaan timid ay maaragtay u codsadeen inaad arrintaasi naga gacan siisaan waxaad ogtihiin dabcan muqdisho ayaa inta badan loo qaada dadka qaba dhaawacyada halista ah gaar ahaan dadka ay halbowlayaashu ay go-aan ama dadka maaragtay lafuhu ay burburaan marka waxyaabaha maaragtay runtii reer gurceel ay aadka ugu baahan yihiin ay qayb ka mid a tahay isbitaalka alcaasim ayaa waxuu ka mid yahay isbitaalada ka shaqeeya magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya kuwaasoo bixiya adeegyada caafimaad ee kala gedisan